أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta howlgal qorshaysan oo askar lagu dilay hubna lagu soo furtay ka fuliyey gudaha magaalada baydhabo dowladda silmiyadda ee maraykanka ayaa qorshaynaysa inay xayiraad cusub saarto dadka soomaalida ah ee u safraya dalkaasi maraykanka ku dhowaad laba boqol oo ruux oo tahriibiyaal ah una badan etoobiyaan ayaa lagu la'yahay xeebaha waddamada yemen iyo jabuuti faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsay weeraro kala duwan oo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ee degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe saraakiil sarsare oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa noqday murtadiintii lagu laayay weerarkii boosariiri ee wilaayada shabeellada dhexe wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay siddeedda bisha barakaysan ee rabadaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta howlgal qorshaysan oo askar lagu dilay hubna lagu soo furtay ka fuliyey gudaha magaalada baydhabo haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo oo xarun u ah maamul goboleedka gaalaraaca ah ee isku magacaabay koonfur galbeed howlgalkan waxa uu si gaara kaga dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo waxayna mujaahidiintu si gaar ah ugu beegsadeen oo ay weerareen isbaaro murtadiinta u tiilay xaafaddaas taasoo si weyn ay maleeshiyaadka riddada ugu dhibi jireen shacabka magaalada baydhabo weerarkan qorsheysan waxay mujaahidiintu ku dileen laba askari oo murtadiin ah oo ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada ee xilligii weerarka uu dhacayay goobta isbaarada ku sugnaa sidoo kale waxay mujaahidiinta howlgalkaasi ku furteen laba qori oo akii afartan iyo toddoba dhowr jeer ayay sidan oo kale mujaahidiintu howlgal qorsheysan uga fuliyeen gudaha magaalada baydhabo waxa uuna weerarkan imaanayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay si buuxda ula wareegayeen deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe mahadsanid abu xasaan dowladda silmiyadda maraykanka ayaa qorsheynaysa in xayraad cusub ay saarto oo dadka soomaalida ah ee u safra dalkaasi maraykanka sida uu ku warramayo anas al ansaari sida uu qoray wargeeska new york times maamulka donald trump ayaa diyaarinaya xayiraad cusub oo lagu soo rogayo muwaadiniin dalal ay ka mid tahay soomaaliya taas oo ka ballaaran xayiraaddii horey uu u saaray mudxidheedkiisii hore warbixinta ayaa lagu sheegay xayiraadda liiska cusub in lagu daray dalal horey ugu jiray mamnuucidda socdaalka sida iiraan liibiya suuriya soomaaliya yemen iyo kuuba waxaana markaan lagu wadaa in afghanistaan lagu soo kordhiyo waddamada xayiraadda la saara ayaa badankood horey ugu jiray xayiraadda loogu magac daray muslim ban oo maamulka taraam horey u saaray dalalka ay ka mid tahay soomaaliya xayiraaddan cusub ayaa la sheegay in si gaar ah ay u saameyn doonto soomaalida doonayda inay u safraan maraykanka sida ay warbixinta xustay dadka saameynta ugu badan ay ku yeelanaysa ayaa isugu jira arday ganacsato qaxooti iyo kuwa u socda arrimaha caafimaadka warka new york times ayaa xusay in qorshahani yahay mid si hoosa looga shaqaynayo balse haddii la dhaqangeliyo wuxuu soo celin doonaa xayiraadihii hore ee muranka badan dhaliyey sida ay warbixintu sheegtay ururadu isku sheegay in ay xuquuqda aadanaha u doodaan iyo kuwa u dooda qaxootiga ayaa walaac ka buujiyey qorshahan warka the new york times ayaa sidoo kale lagu xusay in xayiraaddan oo weli la shaacin lagu daray dadkii hore oola shaqayn jiray ciidamada maraykanka gaar ahaan kuwii ka howlgeli jiray waddamo ay ka mid tahay waddanka afghanistaan dad badan oo la shaqeeyay ciidamada maraykanka oo rajeynaya inay helaan magangelyo ama fiiso ayaa hadda la filayaa in si rasmiga loogu diido inay u safraan maraykanka mahadsanid anas ku dhowaad laba boqol oo ruux oo tahriibayaal ah una badan etoobiyaan ayaa lagu la-yahay xeebaha yemen iyo jabuuti haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare tahriibayaal tiradoodu gaarayso ilaa boqol siddeetan iyo lix qof ayaa lagu soo warramaya in lagu laayahay xeebaha dalalka yemen iyo jabuuti sida ay shaacisay hay-adda waxaa loogu yeero socdaalka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano i o m hay-addan oo hoos tagta urur gaaleedka qaramada midoobey ayaa sheegtay in tahriibayaashani ay wateen afar doonyood kuwaas oo laba ka mid ah ay ku qallimeen habeennimadii khamiista xeebaha dhubab gobolka ticis ee dalka yemen afhayeenka i o m ayaa warbaahinta u sheegay in laba ka mid ah shaqaalaha doonyaha la badbaadiyey balse boqol kow iyo siddeetan tahriibyaal ah iyo shan shaqaale yemeni ah weli la laayahay dadka la socday labadan doonyood ayaa isugu jiray boqol labaatan iyo afar rag ah iyo konton iyo toddoba dumar ah waxaana badbaaday laba shaqaale yemeni ah halka dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii haray laga cabsi qabo inay dhinteen iyadoo ilaa hadda aan la helin wax miidad ah sida ay sheegtay i o m wararka ayaa intaasi ku daraya in boqol kow iyo siddeetanka qof ee ay la gadoomeen labadan doonyooda ay jinsiyadahoodu kala ahaayeen boqol toddobaatan iyo afar tahriibe oo etoobiyaan ah iyo toddoba shaqaale yemeni ah sidoo kale isla habeennimadii khamiista laba doonyood oo kale ah ayaa ku rogmaday biyaha dalka jabuuti waxaana la helay miidadka laba ka mid ah tahriibayaasha halka dhammaan rakaabkii kale ee doonyaha saarnaa la badbaadiyey sida uu sheegay afhayeenka i o m doonyahan oo ka soo boqolay geeska afrika ayaa shilkooda lagu sababeeyey mawjadaha badda oo aada u kacsanaa iyo mukhallisiinta oo aan qiimeynin digniino cimileed oo ay soo saartay hay-adda sacdaasha hawada ee dalka yemen mahadsanid caliyare faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsiiy weeraro kala duwan oo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya tafaasiisha warkan waxaa haya walaalka cabdiqani maxmed waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ku dhex maray deegaanka boosareeri ee hoostaga degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe dagaalkaas oo ahaa mid khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa waxaa inta la xaqiijiyey lagu dilay afar iyo labaatan murtad oo ay ku jiraan labo sarkaal oo lagu kala magacaabo garmaqaate iyo adeerow sidoo kale dagaalkii shalay waxaa lagu dhaawacay siddeed murtad waxayna mujaahidiintu qaniimaysteen labo gaari oo mid ka mid ah uu yahay gaari zuug ah oo uu leeyahay murtadsan ee cabdullaa halkaah gaariga labaadna uu yahay gaari hartoob ah sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu shalay la wareegeen deegaanka alkowthar ee hoostaga degmada aadan yabaal kadib markii maleeshiyaadka murtadiinta isaga carareen deegaankaasi kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay sawirada weerarka boos hareere waxaana lagu arkayaa meydadka murtadiinta iyo qanaa'im kala duwan waxayna sidoo kale kataa'ib al ikhbaariya shalay baahisay sawirada la wareegidda mujaahidiinta ee deegaanka alkowthar dhanka wilaayada bay waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen askar ka tirsan kufaarta xabashida itoobiya oo ku socdaalayay duleedka degmada bardaaleh oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bay waxauna qaraxan imaanayaa xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah cadowga allah waad mahadsantahay cabdiqani kataabal akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ee degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe cabdiqaadir maxamed rabaani oo isdaarkaasi soo daawaday ayaa warbixintan ka diyaariyey
kataa'ib al ikhbaariha ayaa muuqaalkan oo soconaya ku dhowaad shan daqiiqo waxay ka soo saartay weerar lagu qaaday maleeshiyaadka murtadiintaha ee ku sugnaa magaalada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe halkaas oo lagu dilay askar kuwa kalena lagu dhaawacay weerarka oo dhacay xilli aroor hore ah ayay mujaahidiintu ugu daadanayaan difaacyada cadowga waxayna murtadiintu noqdeen kuwa lagu ceersaday xaafadaha magaalada ee dhabarka laga toogtay iyo kuwa baqcararay oo iyaguna lagu shubay xerada walaalahood salibiyiinta burundi في ساح النزال تعرف الفي يا فوارسنا الفتية كم سحقنا الكفر في ساح النزال daqiiqada saddexaad ee muuqaalka ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda ula wareegaya magaalada iyo bulshada reer balcad oo si laab furan ah mujaahidiinta magaalada ugu soo dhoweynaya takbiirta
سيعلو الجهاد برغم السعار وتخفق راياته في الهضاب ويسأل الضياء بكل البقاع ويجلو الظلام وهذا الظبا ونقرب بالنصر يوم النزال ونسقي العدو كؤوس العقاب سنهزم جيش الطغاة القوي ونضرب بالسيف فوق الرقاب ونقرب بالنصر يوم النزال ونسقي العدو كؤوس العقاب سنهزم جيش الطغاة القوي ونضرب بالسيف فوق الرقاب ونضرب بالسيف فوق الرقاب إذا كنت ترجو
gabagabada muuqaalka waxaa lagu soo gudbinayaa agabyadii ciidan ee ay maleeshiyaadka oga carareen xeryaha ciidan iyo saldhigyada ay magaalada ka deganayeen maleeshiyaadka murtadiinta
كنت ترجو جنان الخلود فساح القتال تنادي الشباب فشمره خيرا ولا تستكن وقم للجهاد وخوض الصعاب وقم للجهاد وخوض الصعاب سيعلو الجهاد برغم السعاب وتخفيق saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda riddada ayaa ka mid noqday murtadiintii lagu laayay weerarkii boosareeri sida uu ku warramayo cabdiraxiin sheekh cali
warar dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar cagmarin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan hoos yimaada degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe in ka badan afar iyo labaatan askari iyo saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka riddada ayaa lagu laayay weerarkii shalay ka dhacay deegaanka booshareeri saraakiil sarsare oo ka mid ah murtadiinta ayaa lagu dilay booshareeri kuwaas oo horboodaya xamlada ashaadala dirirka ah ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga murtadiinta ku halaagsantay waxaa ka mid ah abuukar cabdulle oo loo yaqaano garmaqaate kaas oo derajadiisa ciidan ay ahayd gaashaan la sare sarkaalkan ayaa ka mid ahaa murtadiintii lagu soo tababaray dalka turkiga wuxuuna lafdhabar u ahaa xamlada saliibiga ah ee xasan gurguurta ku cilaamiyey wilaayaadka islaamiga sidoo kale waxaa saraakiishii lagu dilay dagaalkii boosareeri ka mid ahaa sarkaal magiciisa lagu soo gaabiyey adeerow kaas oo ahaa ashaadala dirir baraha bulshada ku xiriirto ee internetka ayay murtadiinta si aad ah ugu barooranayeen saraakiishii looga laayay deegaanka booshareeri ee duleedka degmada aadan yabaal dilalka saraakiishani ayaa ku dabafiilaya kumanaan askar iyo saraakiil ah oo mujaahidiintu ay ku laayeen wilaayaad ka dhaca bartamaha dalka soomaaliya tan iyo markii xasan gurguurta uu la wareegay hoggaanka kooxda riddada waad mahadsantahay cabdiraxiin ugu dambayntii wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasoo ka soo baxay safka murtadiinta casaam carafaad ayaa warbixintan si abqaadaya maxamed xuseen yuusuf waa askari ka tirsanaa murtadiinta muddo shan sano ah waxauna si gaar ah uga tirsanaa maleeshiyaadka iskugu yeeray haramacad ay soo tababartay dowladda riddada turkiga askarigan ayaa isagoo taa'iba waxa uu isku soo dhiibay wilaayadda hiiraan waxaana lagu soo bandhigay degmada buuqa qable isagoona la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxa uuna sheegay dhibaatada xooggana haysata murtadiinta isagoona baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadka murtadiinta magacaygu waa maxamed xuseen yuusuf waxaan ka raacay qoladaas murtadiinta ah muqdisho kii afar bilood aan ku jiray iskuulbulisi kadib waxaana timid qolo turki ah oo naga kaxaysay afartan iyo shan cisho aa waxaan ku jirnay xero la yidhaahdo turkisom afartan iyo shanta cisho markaan soo dhamaysanay anigu gobol ma aanan aadin laakiinse waxaan ka qayb galay jidka dhismaha afguuyo ilaa iyo balcad aan ka qayb galay marka ilaa iyo intaan meeshaasa ka soo shaqeeyey meel kalaad aan u baxayo gobol ah muqdisho dhexdeeda leh aan joogay walaalaha waxaa kuu sheega waa liisoo dhaweeyey aad iyo aad ugu mahadsan tihiin walaalaha mujaahidiinta aad iyo aad ii soo dhaweeyeen alxamdulilah dibdibana uga laabmaa waxaana rabaa inaan sideeda xornimadeeda aan ku shaqaysto oo aabbahay aan u kaalmeeyo ma fahamte waxaan ka tirsanaa qoladeyda xarab cas aan ka tirsanaa iskool booliisii markii lagu xareynayey booliis ahaana lay xareeyey laakiinse markii qolada turkiya ay yimaadeen waxay naga dhigeen xaram cas marka shantaas sano xaram cas ayaan ahaa fasaxaan ahaa anoo fasaxa oo xaafadda jooga ayuu waalidka wuxuu dhaha haddii aad duca rabto ha u laabanin marka adigu ducada aabbahe ayaa iga qiimo badnaatay waa aniga hadda aabbahe amarkiisa qaatay oo soo tagaba hadda waxaan joogaa buqa qable oo walaayada ugu imaaday alxamdulilah si wanaagsan ila macaamileen hadda waxay qorshaysan aabbahay iyo hooyaday waalidiinta iyada alxamdulilah allah ii deysta waa ay nool yihiin inaan la joogo oo aan caawiyo oo aan la joogo ayay qorshaysan kulley waxaan dhihi lahaa inaad xor noqotaan oo aad ka soo tagtaan waxaa ku jirtaan aydi kula tallaan kuwa maleeshiyaadka ah laba maalin ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale magaalada ceelbuur lagu soo bandhigay laba askari oo toobad keeniyaal ah kuwaasoo isku soo dhibay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud mahadsanid cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu